hadda hoosudhacaa jiro qudaarta hoosudhaca hadda jiro xoogaa waa raqiis waxaa lagu jiraa xilligii xagaayaha baabuurtu waa qaadaa qudaarta waxaan u kala qaadnaa meelo badan waxaan ka bilownaa haddii aan beeleynahay waxaan ka bilownaa burtinle waa qaar ka mid ah ganacsatada wax ku iibiya suuqyada kala duwan ee qudaarta beledweyn oo ka warramaya qiimaha la iibiyo nuucyada kala duwan ee qudaarta iyo isbeddelka ku yimid qiimaha qudaarta la keeno suuqyada qudaarta beledweyne maadaama suuqa qudaarta beledweyne uu yahay halka keliya ee xudunta u ah dhoofinta nuucyada kala duwan ee qudaarta loo iibgeeyo gobollada dhexe bari ilaa gobollada waqooyi ee dalkeenna iyo weliba qaybo ka mid ah waddamada deriska laha dalkeenna sida jabuuti iyo weliba qaybo ka mid ah dhulka ismaamulka dowlad deegaanka soomaalida qudaarta la keeno suuqa qudaarta beledweyne ayaa isugu jira kuwa ka soo go'o beeraha gobolka hiiraan kuwa laga keeno gobollada koonfurta sida shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose waxaana sanad waliba ku yimaada isbeddel qiimaha la iibiyo nuucyada kala duwan ee qudaarta la keeno suuqyada qudaarta beledweyne gaar ahaan xilliyada kala guurka ama kala wareegga xilliga tacabka beeraha waxaana xilligaani laga dareemayaa suuqyada qudaarta beledweyne hoosu dhac ku yimid qiimaha la iibiyo qudaarta qaar la keeno suuqyada qudaarta beledweyne haddaba waa sidee qiimaha la iibiyo qudaarta halkeese loo iibgeeyaa qudaarta la keeno suuqyada qudaarta beledweyne waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada wax ku iibiya suuqyada qudaarta beledweyne iyo weliba qaar ka mid ah gaadileyda qaada qudaarta la keeno suuqyada qudaarta beledweyne islamarkaana loo dhoofiyo gobollada kala duwan ee dalkeenna oo ka warramaya isbeddelka ka jira suuqyada qudaarta beledweyne weliba sababaha keenay hoosu dhaca ku yimid maalmihii ugu dambeeyey qudaarta qaar ee la keena suuqyada qudaarta beledweyne waxaana adaladooda ka mid ahaa magacaygu waa Cabdiraxmaan Cali Jimcaale oo ku magac dheer Cabdiraxmaan Qudaar kana mid ah suuqleyda gobolka Hiiraan khaasatan ka shaqeeya qudaarta waa ujeedaa qudaartii waa tanaa waa diyaarsan tahay waa la rarihaayaa gawaaridii u taagan raraysay maasha allah ganacsigu aad u wanaagsan yahay hadda hoosudhacaa jiro qudaarta hoosudhaca hadda jiro xoogaa waa raqiis waxaa lagu jiraa xilligii xagaayaha qarahan wuxuu ahaa jiray xabaddii lix doolar berimada face one face two face three waaye face oneka wuxuu ahaa lix doolar saddex doolar hal doolari bar marka hadda face onekii wuxuu joogaa saddex doolar marka hadda waxaa keena hoosudhacaas qabowga iyo xilliga xagaayaha keena qabowgaas qarahan waxaa loo raraa hadda gaarigan taagan waxaa loo raraa boosaaso kaas kale taagan waxaa loo raraa boosaaso waxaa jira in loo raro diridhabe waxaa jira in loo raro hargeyso waxaa jira in loo raro maxaan ku yidhahdaa berbero ilaa waqooyiga soomaaliya o dhan etoobiya jabuuti waa la geeyaa wallaahi si guud hoos u dhacaa jiro haa waxaana keenay qabowgaas aan kuu sheegayo iyo xilligoo xagaa eh hoos u dhacaasaa jiro qaybaha kale qudaartaa sida basashoo kaleeto weli ayadu ma diyaarsano dalageedii sooma go'in ayadu waa khaali qudaarta kaleeto sida muuskoo kaleeto maxaan ku idhahdaa khijaarka waxaan meeshaan laga qaadan ma jiraan basashoo kaleeto waa qaali muuskoo kaleeto hadda wuu iska raqis qarahu la mid yahay alxamdulilah alxamdulilah magacaygu waa ismaaciil shaafic ibraahim waxaan ahay ganacsatada oo suuqan joogta ama hadday noqon lahayd dadka milkiilayaasha ama gaadiidka ama qudaarta ka ganacsada qudaarta dhoofiya haddii aan ka hadla marka suuqa iyo sicir bararka ama barayska suuqa hadda waxa aan rabno oo sida isu hayso waa qaraha qaraha beeciisu waa saddex doolar hal doolari bar toddobaatan iyo shan intaasoo la kala bar waa sida annaka wax u gadno waxaa kaloo noo weheliye marka cambaha liinbeelmada mooska agab walba qudaareed inaan dhoofinno oo gaarigaan aan ku rarno waxay nooga mid tahay marka qudaarta aan rarno qaali weyn ma jiro waa sicir qabow waaye waxadoo qaali yaho qaali looga cararo ma lahan qaruhuna waa qiimo qabow cambuhu waa qiimo qabow inkastoo cambuhu uu go'an yahay oo qarax uu yahay liintuna maaragtaay liinbeelmaduna inugu yartahay noo timaado marka hadda sixir bara looga cararo ee dadku gada waayan ma jiraan isbeddelka suuqa bilooyin ka hor xilli oo badhiistaa oo xoogaa waxaan ka soo baxnay hudaartu ay haa iska aheedoo cambuhuna dureeray moosku dureeray laakiin hadda waa xilli moodale waa weynana ma dhihi karno waana dhoobiya ma dhihi karno laakiin waa bareys qabow oo hadiyo jeer wixii la dalabda la heli karo ma sidii hore qiimuhu qaali uma magacaygu waa cilmi suuf cumar xalane gaadiidleeya dadka qudaarta dhoofiya oo baabuurtooda qaada ah baabuurtu waa qaadaa qudaarta waxaan u kala qaadnaa meelo badan waxaan ka bilownaa haddii aan beeleynahay waxaan ka bilownaa burtinle garoowe
carmo boosaaso iyo tuulo ka sokeeyo badan oo waaciyo iyo ku jiraan marka nin haddan baabuur wadana dhibkiisa hoon yaraan adigu ogtahay waxba lagaa qari maa eber waay waddo maba haynaba adiga de waddo nool oo baabuur ku socon karo wax laga galaa buntlandna laga galaa nimankaas buntland waddadooda xoogaa waa fiican tahay waddaha nololahooda baabuur ku socda ma leh baabuur kasta markuu tago adoo bisanka fooda ku haya abtigi meesha ama madhaxoba camuud ku jibinaya ama ama kish ku goynaya wadalaana lagu dara ninka wadalaana lagu dara dagaylina wax wadalaan ka daran nama haayaan khaalid maxamed ismaail kacase warbaahinta qaranka beledweyn